magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qali jibinayeen boqol iyo lixdan arday oo baratay farsamada gacanta islamarkaana ka aflaxday maxadka ka naleyd ee magaaladaasi ardaydan ayaana baratay xirfadaha cunto karista arqaanka ilaansaarka korontada biyogelinta iyo qurxinta dumarka xamse cabdi buulle maamulaha maxadka farsamada gacanta ee ka naleyd ayaa ka warbixiyey tirada ardayda qalin jibisay iyo waxa ay barteen boqol iyo lixdan arday oo ka qalin jabisay ka dhaleyd qaybta burco qaybta farsamada gacanta ardaydaasoo ka kooban sideed kooras oo kala duwan oo ugu horeysa cunto karinta dawaarka ijaaradda almuniyada xinnaha decorationka balombinka iyo electricitiga sideeddaa kooras kala duwan bay ka kooban yihiin ardayda qalin jabinaysa ardaydaasoo qaar soo dhiganayn muddo sideed bilooda qaarna soo dhiganayn muddo lix bilooda ayaanu xalfadeed u fadhinaa qaar ka mid ah marti sharafta ka qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay laakiin maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dhallinyaradiinaas maanta samaysanaysa hab maaragtay waxbarasho oo dhinacna bacmushtir aad ka noqon karaysaan waxaan idinkula talin lahaa inaad ku dadaashaan sidaad ugu maydhin dhalin lahaydeen shahaadadan aad maanta qaadateen ardayda waxaan kula dardaarmaynaa marka koowaad in ay ka midho dhaliyeen dadaal ay in badan soo wadeen waxaa keliya oo ay tahay maanta inay ku shaqo tagaan xirfadaha kala duwan ee siddeedda xirfadooda ay dhigteen waxaa kaloo aan mar kasta aan ugu mahad celinaynaa inay sii joogteeyaan qaadashada cilmiga waxaa kaloo aan kula talin lahaa inay fursadahan iyo waxyaalahan ay iminka sameeyeen inay xaafadahooda uga faa'iidaystaan duwanahay dagdhalay oo runtii soo saartay maxaa la yidhahdaa arday ka dhisan dhinacyo kala duwan si ay ugu shaqaystaan oo naftooda iyo magaranaysaa famligooda iyo deegaankoodaba ay horumariyaan ee waa ku bogaadinaya arrintaa wanaagsan mar labaadku waxaan mahad celinayaa qoladii soo goanqaabisay xafladan oo hay-adda ka dhalayda mar saddexaadku waxaan u mahad celinayaa oo u hambalyeynayaa bogaadinaya ardaydaa maanta qalin jabisay ee xirfadaha kala duwan kala baratay waxaana rajaynayaa runtii inay noqdaan kuwa ka midha dhaliya farsamada aad barateen waa mid looga baahan yahay dalkeenna iyo dadkeennuba u baahan yihiin farsamadii halla seexaninee dee waxaa loo baahan yahay in aynu uga faa'iidaysaan oo faa'iidadii aynu ka hello anugu kolley faa'iidadiinnii waxbaan ka hayaayoo dee dharaa tosheen baaban haystaa qoladiinna kandhalayd marka waxaan idinkula talinayaa farsamadii ha la seexaninee dee inooga faa'iideeya oo gidigeen inooga faa'iideeya si kastaba maxadka kanalayd ayaa ka mid ah macaahiidda lagu barto farsamada gacanta kaasi oo ka qayb qaatay in dhallinyarada ay bartaan xirfado kala duwan